miftaax cali cumar tawakal ridiw cadaado shabeellad hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani redio cadaado magaalada kismaayo
cabdiqadar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
cabdilmajiid cabaas aadan fantastic redio cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashir cabdulla cusmaan raadiyo cadaado beledweynaha
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakarnaan raadiyo cadaado jawaar
bismillaahi raxmaan iraxiima kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo dunida ka joogtay kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subax ee raadiyo cadada saakay faahfaahimo dheeraad oo ka soo baxaya qarax xoogan oo shalay gelinkii dambe ka dhacay intuu u dhexaysa deegaanada miiroon hoos yimaada degmada xardheere ee koonfurta gobolka mudug mid ka mid a nabadoonnada ugu caansanaa magaalada boosaaso lagu dhex dilay magaaladaasi laamaha amniga magaalada guraceel oo gacanta ku soo dhigay lacaga been abuura iyo dadkii waday ahlusunna wal-jameeca oo war ka soo saartay war ka soo baxay guddiga farsamada maamul dhisida galmudug taliska booliska magaalada beledweyne oo degmeen u dira shacabka magaaladaas iyo gaadiidleyda gudoomiyaha aqalka sare ee golaha aqalka sare oo kulan la yeeshay safiirka dalka u k u fadhiya soomaaliya qodobadaas iyo qodobo kale ayaa saakii ku dhagaysan doonteen warka subax ee raadiyo cadada dhegaystayaal
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal waa maalinimo arbaca taariikhda ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha labiyo tobnaad sanadka laba kun toban iyo sagaalka warka saaka anigoo mahad nuure axmed ayaan la socodsiinaya sharmaaka ayaa soo saaray haashim ayaa farsamaynaya kusoo dhowaada qodobadeed maqasheen oo intaasi ka faahfaahsan faahfaahimo dheeraada ayaa ka soo baxaya qarax aad u xoogan oo shalay gelinkii dambe ka dhacay intuu u dhexayso deegaanada dabagalo iyo miliqo oo hoos taga degmada xarardheere ee koonfurta gobolka mudug sharmaake maxamed maxamuud ayaa faahfaahinaya warkan
faahfaahino dheeraada ayaa ka soo baxaya qarax aad u xoogan oo shalay gelinka dambe ka dhacay inta u dhexaysa dabagalo iyo milqo oo hoos yimaada degmada xardheer ee koonfurta gobolka mudug qaraxa ayaa waxaa la sheegay inuu ahaa mid gaari lagu farsameynaya waxaana uu qarxay xilli ay gacanta ku hayeen kooxa la sheegay inay ahaayeen farsamoyaqaano diyaarinayay gaariga qaraxa lagu rakibayey deegaanka qaraxa uu ka dhacay oo inta u dhexaysa dabagalo iyo milqo oo qiyaastii konton iyo shan kilomitir u jira degmada xardheer ee koonfurta gobolka mudug ayaa ah deegaan ay maamulaan dhaqdhaqaaqa al-shabaab dadka deegaanka ayaa soo sheegaya inay arkayeen uura madow oo cirka isku shaleertay taasoo ka baxaysay gaariga qarxay oo noociisa lagu tilmaamay inuu haleela calaawi wararka ayaa intaa waxay ku darayeen qaraxa oo khasaare ka soo gaaray dadkii diyaarinayay qaraxa waxaana loo badinaya dhammaantood halka ay ku geeriyoodeen inkastoo aan la sheegin tirada dadka goobta joogay haddana qaar ka mid a dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta ayaa waxay sheegeen inay arkayeen xubno ka tirsan al-shabaab oo iyagu ku mashquulsan diyaarinta gaariga kuwaasoo ii sheegin tiradooda saxdaa ilaa hadda ma jirto wax waroo ka soo baxay laamaha amniga galmudug oo ku aadan qaraxa ka dhacay deegaana ka tirsan koonfurta gobolka mudug wuxuuna ku soo aadayaa iyadoo habeena ka hor qarax khasaare geysta uu ka dhacay koonfurta gobolka mudug kaasoo lala beegsaday saraakiil ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya
mahadsanid sharmaake mid ka mid a nabadoonnada ugu caansanaa gudaha deegaanada maamulka puntland ayaa xalay lagu dhex dilay gudaha magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari faahfaaimo dheeraad ayaa waxay ka soo baxayaan kooxo hubaysan oo xalay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ku dhex dilay nabadoon caan ka ah deegaanada maamulkaasi nabadoonka la dilay ayaa lagu magacaabi jiray ismaan axmed askar waxaana la sheegay inuu rag hubaysan oo baskoolada wato ay dil ugu geysteen isagoo ku sugan xaafadiisa oo ku taalla xaafadda nayo boosaaso waxaana la sheegay inay goobta ay ka baxsadeen kooxii dalka ka dambeeyey mid ka mid a dadka ku nool magaalada boosaaso ayaa sheegay nabadoonka aada looga yaqaano deegaanada puntland islamarkaana xalay laga warhelay iyadoo ka dhacaysa rasaas agagaarka hoyga ee deganaa ehelada nabadoonka la dilay ayaa tegay goobtuu dilka ka dhacay iyagoona goobta ka qaada meydka sidoo kalena waxaa goobta gaaray ciidamo ka tirsan booliska maamulka puntland oo halkaasi howlgalle ka sameeyey ma jirto weli wax wara oo ka soo baxay ama sheegta mas-uuliyadda dilka loo geysta nabadoonka halkaasna waxaa saaki ka socda howlgallo amniga lagu xaqiijinaya wadaan ciidamada amniga magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari laamaha amniga degmada gurceel ee gobolka galgaduud ayaa gacanta ku soo dhigay lacaga been abuura iyo dadkii waday ciidamada ammaanka magaalada guraceel ee gobolka galgaduud ayaa howlgallo ay ka sameeyeen la sheegay inay ku soo qabteen lacaga been abuura oo lagu hayay xaafado ka mid a magaaladaasi saraakiil oo hadashay laamaha amniga ayaa waxa ay sheegeen lacagtaasi oo isugu jirto dollar iyo shilin soomaaliya lagu qabtay dad wata iyagoona soo geliyey degmada guraceel kanana yimid magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari sida hadalka u dhigeen sidoo kale laamaha amniga ayaa waxay sheegeen in lacagtani qaarkood lagu dhacay dada ganacsataa sidoo kalena ay jiraan lacago kale oo magaalada lasoo geliyey baadigoobna ay ku hayaan laamaha amniga magaalada muqdisho ayaa dhowr jeer waxaa lagu qabtay dad waday lacaga been abuura oo faals ah waxaana dowladda soomaaliya ay kusoo ay weli soo maxkamad ay soo taageen dadkii lagu qabtay lacagahaasi maamulka elsuno wal jameeca ayaa war ka soo saaray ama hogaankooda war ka soo baxay guddiga farsamada maamul dhisida galmudug haashim ayaa warkaani faahfaahinaya
kadib markii guddiga farsamada iyo dhismaha galmudug ay soo saareen shuruudo adag oo looga baahan yahay dadka doonaya inay ka mid noqdaan baarlamaanka galmudug ayaa waxaa shuruudahaas ka hor yimid hogaanka ahlusunna wal jamaaca ahlusunna ayaa war qoraal ah oo ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in guddiga farsamada maamul dhisidda galmudug ay wax shaqo ah ku leeyihiin labaatan xildhibaan ee la siiyey ahlusunna islamarkaana ay soo xusheen dowladda soomaaliya kama aysan hadlin liiska ay soo saareen ahlusunna kuwaasoo ay ku soo bandhigta labaatan ruux oo ay ugu tala galeen inay uga mid noqdaan baarlamaanka galmudug
taliska booliska magaalada baledgoyn ee xarunta gobolka hiiraan ayaa digniin u diray shacabka magaaladaasi iyo gaadiidleyda bashiir cabdile cismaan ayaa warkaa nooga soo diray magaalada baledgoyn
warqad ka soo baxday kusimaha taliyaha saldhigga booliska magaalada beledweyne maxamed maxamuud rooble ayaa lagu amray dadka ku ganacsada hareeraha waddada laamiga ah inay ka guuraan waxaana warqadda lagu sheegay in la burburi doono goobaha ganacsi ee sida sharci darrada lagu dhistay hareeraha waddooyinka dhexmara magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan sidoo kale warqadda ayaa lagu sheegay in laga bilaabo shan labaatanka bishan ilaa iyo soddonka lagu amray dadka gaadiidka dhigtaan inta u dhaxaysa bacadlaha ragga ilaa iyo saliga laga galo lamagalaay inaysan gaadiidkooda dhigi karin ciddii amarkaas qaada weysana la ganaaxi doono konton konton dolar iyo bil xarig ah warqada kasoo baxday kusiimaha taliyaha saldhigga booliska magaalada beledweyne ayaa la faray dadka ku nool magaalada beledweyne waarida raaxada leh miraayadaha madow ee loo yaqaano benselka inay ka fiiqaan si aysan u dhicin baa lagu yiri wax qalqalgelin kara amniga magaalada beledweyne ciddii amarka diidana laga qaadi doono boqol dolar iyo bil xariga ugu dambeyntii warqada kusiimaha taliyaha booliska magaalada beledweyne ayaa loogu digay dadka ku shuba qashinka webiga shabeelle ee dhexmara magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaana lagu sheegay warqada in ciddii lagu qabta iyadoo qashin ku shubaysa webiga shabeelle laga qaadi doono shan boqol oo dolar iyo bil xarigna la ganaaxi doono
mahadsaned bashiir cabdile cusmaan guddoomiyaha aqalka sare ayaa kulan la yeeshay safiirka dalka ingiriiska u fadhiya soomaaliya guddoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya mudane cabdi xaashi cabdulaah ayaa xafiiskiisa ku qaabilay safiirka ingiriiska ee soomaaliya ben fader kulanka guddoomiyaha aqalka sare iyo feerka iyo safiirka dowladda ingiriiska u fadhiya soomaaliya ayaa looga wada hadlay xaaladda guud ee dalka sharciga hortiminta le ee horyaalla golaha shacabka iyo xiriirka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka guddoomiyaha golaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi ayaa sheegay in golaha aqalka sare ay wado dardargelin hortimin leh ee horyaalla golaha shacabka safiirka dowladda ingiriiska ee soomaaliya ayaa guddoomiyaha golaha aqalka sare kaga mahad celiyay sida wanaagsan ee u wada dardargelinta howlaha muhiimka ay u hayaan dalka dowladda ingiriiska ayaa ka mid a dowladaha soomaaliya ka taageera dib u soo celinta amniga la dagaalanka argagixisada waxaa loogu yeero dhegaystayaal warkii subaxnimaad kala socotay raadiyo cadada saaka inta ayaana kusoo gabagabanaynaa tan iyo intaan warkan kiisa kale ku kulmi doono waxaana kaga tegaynaa nabadgelyo
caasha maanta maxaa iila soo hadli weysay soo kumaanan sugaynin imaadan soo wicine maxaa dhacay alla waan ka xumahay caliyow telefoonka ayaan kaar iigu jirin carruurtana waan ku